cabdulaahi aadan cali waxa uu ku noolaa xerada dhagaxle ee dhadhaab tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii isaga xaaskiisa iyo shan carruur ah oo uu dhalay waxay sugayeen inay u safraan dalka maraykanka tan iyo sannadkii hore hase yeeshee waxaa ku yimid dibudhac la xidhiira xayiraadda dhinaca safarka ah ee uu soo rogay madaxweyne donald trump bishii koob iyo tobnaad ayaa falaageyga u ahaa oo aniga iyo xaaskaygaan rabnay inaan baxno bishii koob iyo tobnaad markii falayga annaga uu taariikh saddex iyo toban falaygayga uu ku qornaa oo aan diyaar garoobay ayaana la yiri ma bixi kartaan amar baa waxaa soo rogay madaxweynaha maraykanka donald trump inaan inaan bixi karin baa naloo sheegay marka caruurtii iyo anigii iyo xaaskii sideeda aan ku baaqanay marka waxaa annaga naftaanada aan aada uga xumaanay waxay ahayd maadaama wakti dheer aan soo marnay oo aan erbado fara badan iyo process fara badan aan soo marnay markiina la yiri wixiina waa la kabsaday runtii aad baan uga xumaanay
oo waaye waxaad ii sheegtaa marka lagu yidhi adiga waad safraysaa diyaaradaad ku qoran tahay taariikhdaas ma xasuusataa waxay ahayd taarikh sideed iyo toban bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo labada kun iyo toban iyo toddobada marka halkee lagu geyn baa lagu yihi maraykanka maa laguu sheegay ha maraykankaan ku socday waxaan ku socday manasato meesha lahaa saint cloud ayaan ku qorna inaan inaan aada lahoda waa garta marka haddama waxay ku dhaheen iska joog rajaad qabtaa mise wax rajaa ma jiro waa la kansalay runtii waxyaabaha aan maqlayna waxaa weeye in aan rajo fiican ayna jirin maalin hore waxaa noo imaaday high commissiona k n h r weynaa rajada maxamuu maxamuu dhahay laakiin keisaskii o dhan hadda hool baa lawada saaray keisaska kes hadduu active waxaa la ilaha wax rajaa la ilaha keisasku dhan waa hool marka waxaa kaloo kasii daran intaasoo dhibaato lasoo maray iyo labaatan iyo dhowr sano qaxooti meesha u ah marka dadku way ka cajiseen xabiibka markaan kuu sheego wixii sii loo socday maalinka ugu dambeyso maso wixii haddii loo dhaha ma soconayaan dadku way ka cajiseen masla xabiibka qaybta buurfiska baaritaanka lagu mariyey imise baaritaan baad martay maxay ku weydiiyeen maxay ku dheheen xaqiiqdii markii aan kaaga warramo midda baaritaanka xagga caafimaadka jidhkaada o dhan baa la baarayaa waxaa la samaynaya dhiigaa laga qaadayaa raajaa lagu saarayaa lagu miisaamayaa waxaa la dhahaa physical checking bodyga lagu samaynaya jirka o dhan baa laga laga laga qaadi wax yar oo lagu reemooyinka dhawaalaqa waa lagu baari haddii nabar uu kugu yaalo waa qof kasta oo oo maraykanka aada meelahan ka baxay baaritaankaas waa la mariyey marka waa baaritaan aada u dheer taas waxaa kasii danaa su-aalaha markii c i f lamarayo l c i f markii lamarayo waa su-aalo fara badan oo ugu yaraan boqol su-aalood ah laba maalin ayaa loo kala noqonay marka hadii haddee su-aalahaas sidii la rabi aada uga jawaabeysana rejecta la qaadanaya su-aalaha xabiibo cabdiraxmaan mursal waxay ku nooleyd xerada dhagaxley muddo toddobiyo labaatan sano ah waxay iyada iyo toban carruur oo dhasho ay mareen dhammaan baaritaankii looga baahnaa dadka loo qaadaya maraykanka waxa u harsanaa oo keliya caafimaadka inay maraan waxay iga warrantay sida amarka ka soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump uu u saameeyey safarkii ay ku taamaysay inay ugu soo guurto maraykanka caafimaadka maalmihii odayga trump uu hadlaayay iyuu caafimaad iigu jira asaga markuu hadlan waxaa la baanaaligiya waa si weynaa weli wakti may kuu qabteen xilligaas wakti weli lama qabanin waa laga warsugaya kulle ayagon baa ka warsugeynaa insha allahu laakiin hadda wax waraa naloo sheega weli malaa waa sideena warkii ugu dambeeyeed ka heshay muxuu ahaa goormaad heshay warka ugu dambeeya wuxuu ahaa un caafimaad baa sugaysaan caafimaadka intaan sugaynin haddii arrintan baa imaataba soomaa kadib wax wax noo sheega malaha marka markii ugu dambeyseed war ka hesha waxay ahayd sanad ka hor a waaye intaa ka hor maxaad martay oo oo waraysi imise waraysi baad martay imise baaritaan baad martay warayso fara badan baa marna broseska waa meelo fara badan buu maraa yel s r baa dhowr waji la mari kadib qolyo la dhaho r s baa la mari kadib qolyo c s baa la mari kadib caafimaad baa mari haddana waa flyg stage oo haddana wakti ayara sugi intaasoo dhan ba hadda waxaa ii dhiman medicalka waa hadda aan ku jiraa ma garata weli aan iisoo gelina qadka marka arrintii hadda way istaagtay trump baa amar soo saaray adiga iyo dad kale oo diyaaradda ku qornaa ayaa maaragtay baaqday go-aankii trump darteed dadka see u saamaysa dadka aada matasho dadka aada taqaano dadka aad dariska la tahay see u saamaysa sicaadina u saamaysa niyajab fara badan sababtaa dadka niyo fara badan bay uhayeen inay baxaan qarasho fara badan bay kusoo mareen waktiyo fara badan bay kusoo dumiyeen qaarkood xitaa kala danaysan lahaa broseskaas ay ujoogeen niyajab fara badan bay ka qaadeen dhalinyaradoo kale aad bay uga niyajabayihiin qaarkood ba mar waxay ku dhaayaanba inaad ka taariidma oo halis lagu ahaa oo iska suginba baalka sababtaa wakti kale sa awalba wakti sii qaatay iyo haddana odayga dhahay holdan ilaa iyo amar dambe wax dhaqaaqaya malaha marka dhismaaran fara badan baa ka jira dhalinyaro yaryara iyo dadka barasesa kujir dhismo caadi ahaan baa ku jira
rajada maxay tahay hadda ka jirta meesha maxaa lagu jooga hadda badhaab horta wax hadda rajo lagu haya malahan badhaab wax rajo lagu haya malahan waxbarasho iyo nabadgelyo baa hadda ku haysanaa ma wax kaleto rajo malaha cunto fiican ma qaadano mawrdi qalalan baan qaadanaa oo bishiiba hal mar afar kiilo mawrdiyo bishiiba hal mar la siiy iyo waxbarasho iyo nabadgelyada mooye wax kale oo rajo dadka dhadhaab ay horta maanta qabaan maahan rajada maanta meela waxaan ka cunana malaha weliga anaga labaatan toddobada sano aan joogno maanta waxaan ka cunna malaha imise qofaa taqaana adiga oo nairobi laga soo celiyo diyaaradda ku qornaa bismillah ka badan ilaa iyo toban kun waan garanaya bise ka badan ilaa labaatan kun waan garanaya hebel hebel aan dhihi karo inta aan aqoonin magaalada nooca ka galaa ka badan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xukuumaddiisu iyagu si weyn ayay u difaaceen tallaabooyinka ay qaadeen ee ay ku xayireen qulqulkii dadku ay ku soo degayeen dalkan maraykanka waxa uu ku dooday madaxweynuhu inay tallaabadaasi tahay mid lagu ilaalinayo amniga muwaadiniinta maraykanka islamarkaana baadhitaan xooggan lagu marinayo dadka soo gelaya waddankan si aysan uga imanin dhibaato dhinaca amniga oo u geystaan waddanka iyo dadkaba